الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها waxa weeye dadki adigu musaafiriinta iyo socotada bal salaadooda iyo xagga cadad iyo wixii kuba tacalluqsanaa salaadooda iyo gaabinta salaada la gaabinayo ayuu kitaabki yidhi kolley waa kitaab guud weeye abwaab kala duwanna way noogu iman doontaa baabkii koowaadna tarjamada nawowi baabu salaati lmusaafiriina wa qasriha musaafiriinta salaadooda baabkeedii weeye gaabintii salaadaa la gaabinayay oo adigu bal waxa inoo iman doona haddii a la idhaaho caaw kolley bilow baanu gaba jeednay salaaddii adigu bal salaada gaabinteedii waxay ku tacalluqsanaa xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki عan صاlح بn kaysan عan curwaةa bn الزubayr عan caiشhaةa زawج النabiy slى الlah عalيه وasلم anaha qaalat kolley walow muddo imaka aan kama fadhinay laakiin sanadka xadiidka waa dadkii inagu soo badbaa ee kusoo noqnoqonaya kitaabka oo cid dee bal masalan la yidhaaho waa cid ruux ku yar baahan tacriif kuma jiro waa dad kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa had iyo goor aan kusoo arki jirnay marka caisha ayaa waxay tidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweeneydiisii ahayd فرضت الصلاaة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فرضت waa la فرض yeelay الصلاaة صلاadيi ركعتين ركعتين مaعنaa laba laba رagcadood baa la فرض yeelay في الحضر نagaadiga في الحضر نagaadiga oo intaa la negi yahay ee na سفرka lahayn iyo وسفر سفرkaba فوqرت waxa la sugay oo labadii ragcadood lagu daayey salaatu safari safarka salaadiisii waziida waa la ziyaadiyey fii salaati اlxadari nagaadiga salaadeediina waa la siyaadiyey bal xadiidkan caaisha kolley duruq buu yeelan doonaa duruqdiisana waan wada dhammayn doonaaye laakiin macnihiisa guud waxa weeyaan ay caaisha leedahay salaada waa salaadihii faradkaa baa laga hadlayaano ay kaba hadlaysaa waktigii la farad yeelay marka horeba laba laba ragcadood un bay ahayd oo xadiidku ama si uu keenayo hadalkeedani salaada duhur iyo cishaa iyo maqribba laba ragcadood un baabay ahaayeen maqrib umoji kolley salaadahan dee ay la gaabiyo markaa waa salaadahan rubaacigiina laba laba ragcadood un bay ahaayeen kolley maqriblaa saasun buu ahaa markii dambe salaadii safarkana labadii baa lagu daayey salaadii xadarkana afar baa laga dhigay salaadihii rubaaciga bal xadiidka duruqdiisu waa kuwan وxadaثnي abu الطاhiri وxarmlة بن yaحyى qal xadaثna بn whb عan yunusa عan بn شihاab qal xadaثnي curwaة بn الزbayr أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qاaلت سnkuna waa sia raggii hore oo kale un qeybta dambena waaba iskaba mid iبن شhihاab iبن wahbina waa imaamkii cabdاللahi iبن wahbi un marka iبن شhihاab baa wuxuu yihi waxa ii waramay curwaة بن زbayr baa ii waramay oo wuxuu iigu waramay ana caaishaةa zawja الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay zawjadiisii waa caaisha horasan usoo ogaaninee laftiga zawj luqada carbeed dakarka iyo unsaa ama dumarka iyo ragga ninka iyo naagtaba zawj unbaa luqada fasiixa ay tahay oo ta lama raaciyo qur'aankana guud ahaanba marna may dhicin iyadoo dee zawja ay timi laakiin dee marka tafriiq loo baahda iyo luqada axaadiista qaarna way kuba soo aroortay ashcaartan carbeedna qaar way kuba soo aroortay waa luqo laga badayo way jirtaaye laakiin luqadii fasiixayd waa sian aan hayno imaka halkan lama odhan iyo lafdigii horeba zawjat الnabiy ama zawjat الnabiy ee zawja الnabiy salى اllahu alayh wasalam qaalat caaisha waxay tidhi farad allahu salaata ilaahay wuxuu farad yeelay salaada xiina faradaha markii uu farad yeelay rakcatayni laba ragcadood oo salaadahan markii la soo dejiyey ee lasoo farad yeelayba laba ragcadood bay ahaayeen uma atamahaa waa taam yeelay ilaahay fi lxadari nagaadiga iyo markaan safarka la ahayn afar afar buu ka dhigay intii laba labada ahayd dee salaadii subax waa laba un maqribkuna waa saddexe waa salaadii afarta ahaa fauqirat markaa waa la sugayo waa la daayey salaatu safari safarka salaadiisa cala alfariidati اlulaa faradkii hore laba labada ahaa ayaa lagu daayo waa tan ruuxu marka uu safro dee laba ragcadood un salaadii afartaa ku gaabsanayo markaasi markii hore lagu soo dejiyey salaada ama lagu farad yeela lagu daayey salaadii xadarkana waa la kordhiyey oo labadaas baa lagaba dhigay وxdثnي علي بن khشrm qال أخبرna بن عuyaynة عن الزهري عن عrوة عن عائشhaة أنa صلاaةa صلاadii أول ma فriضت markii la frad yeelay markii ugu horeysay ama ugu horeyn markii la frad yeelay ragcatayni waxay ahayd laba ragcadoodun fauqirat صلاaة السفر صلاadii سفرkaa labadii lagu sugo lagu daayey وtimat waa la taam yeelay salaat lxadari salaadii nagaadigana waa la taam yeelo afar baa laga dhigay intii afarta ahayd way intan afartaa xadiidkii hore un weeye laba sanad oo kale u leeyahay weeye bal intan yaree sadarkaa inoo dambaysa xadiidkaa ka hadsanoo qaala zuhriyu zuhri baa wuxu uhi waa ibnu shihaabkii xadiidka inoogu sugnaa ee kolley ibnu shihaab buu ka cabiray kolna zuhri buu dariiqii labaad kaba cabiray dariiqii koowaad see kumuu jirin oo bedelkiisa saalix ibnu kaysaan baa ahaa ee labadan dariiqee dambe ayuu ku jiraa mar ibnu shihaab hala yidhaaho kolla zuhri hala yidhaho waa nin keliya un ninkaas ama imaamkaabaa wuxuu yidhi faqultu licurwata curwo waxaan ku idhi maa baalu caaishata kol haddii arrintu taa tahay oo salaadii dee markii hore laba ragcadood un ay ahayd salaadii markaa safarkana sidaa lagu daayo markaa macnuhu noqonayo waajibka salaadaasi marka safarka la yey inuu laba ragcadood uu yahay oo taasuun asalkeedaba ay tahay kol haddii arrintu taa tahay mabaalu caaishata caaisho xaaladeedu maxay tahay oo tutimu ay u taam yeelayso maxaal ay taam yeelayso fi safari safarka dhexdii caaisha waa tan oo markay aad safarta xataa salaadii ma gaabiso afar ragcadood bay tukataa waana tan xadiidkii le salaadii safarku waxay ahayd waa faradkeedii baaba san ah laba ragcadooda maxaa dhacay ay u taam yeelaysaayo dee kol haddii arrinta faradku uu yahay laba ragcadood marka safarka la yahay qaala markaa wuxuu yihi curwa odhanayo habaryar u ahayd oo xadiidkana iyada ka warinayay ibnu shihaabna isagu kasii warinaya waayo ibnu shihaab caasho ma soo gaadhin taabic haba ahaadee inahaa caaisha ta'awalat way awilatay xaggan taamyeelkan ay salaada taam yeelayso kamaa ta'awala cusmaanu cusmaan si u awushay isaguba markuu mino joogay iyo xajkii uu u taam yeelay macnaa arrinkaa cusmaanba kaba dhacay uu awilanayey ee uu markaas seediyo kale wax u awilatay oo saasay u taam yeelaysaa bal in yar baan ku yar joogsananaa xadiidka ayaa waxyaalo kuba tacalluqsan iyadoo cusmaantiisu haddii a la yidhaahana ay noo dambayso waxaa xadiidkani yahay oo rasuulkii umay kor yeelina laakiin de waxay ka warramaysaa cahdigiisii wixii dhacayo si salaada lagu soo farad yeelaye caaisha waxay leedahay salaadu markii ugu horreysay la farad yeelay laba ragcadood un bay hayd marka taa macnaheedu waxa weeye ama ruuxu safar ha ahaado ama ha nagaadee markii ugu horreeye salaada la farad yeelay laba ragcadood baa la tukanayo duhurkiina laba ragcadood bu ahaa cishaagii laba ragcadood bu ahaa casarkiina laba ragcadood bu ahaa safar iyo xadar ba saas waydo isbedel markaa labada ragcadood bay laakiin markii dambe ayaa salaadii xadarka oo ka mashaqo iyo tacab yar oo dee ruuxu markuu safar ku jiro waa dhib waxa weya kolley mashaqo iyo safar qidca min alcadaab baaba rasuulkaba cabiro uu rafaad iyo hawl badan yahayba tan baana takfiifka iyo fudaydinta isaga laga fudaydiye keentay sideedii baa lagu daayo labadii ragcadood lama kordhin laakiin salaadii xadarkaa la kordhiyey oo laga dhigay afar ragcadood xadiidka macnihiisu horta bal inta yaree ugu dambaysay uu curwa iyo zuhri uu curwo weydiinayo mooyaane iyo ta'awulkeeda mooyaane kollay arrinku isagu macnaha xadiidka kooban taasba weeye daahirka xadiiskana wuxuu noqonayaa qasrigan salaada la qasrinaya safarku inaanu rukso ahayn waa daahirka hadalkeedu siuu yahay ruksaba maaha ee waaba caziimo waajibkii baaba saasa salaada sun baaba loo jideeyey hadalkeeda ayaa taasba ah oo caaisho adugu waxaana jirta kollay jamaahiira ahlilcilm tay ku tegayaan waxa weeyey kuga tegeen dee qasrigu walow sunno weeye oo ruuxu iskol hadduu safar iyo safar muctabara yahay inuu salaada taam yeelaa wuxuu habboon ma aha e laakiin waajib inaanu ahayn oo waabatan caaisha basta imakaan arkayno iyo cusmaan iyo waktiga ay taam yeeleen oo hadduu taam yeelana waa bannaan tahay walow ruksadii iyo dee jeestii sunno ahayd uu markaa gees maray ruksadiina aanu qaadan haddii uu gaabiyana gaabintu waa rukso macnaa waajib ma aha waajib ma ahae waa rukso waana sunne markaasaa daraaddeed walow sa fadliga badan ee sunno uu yahay in la gaabiyo haddana haddii la taab yeelo salaadaas lama odhanayo waa salaadii ama aan jirin ama baatila ama ruuxu waajib buu ka tegay lama odhanayo taas bay jamaahiir alculamaa kollay qowlkoodu yahay iyagoo walaa xanafiyada halkan hadduu safarku dheeraado saddex marxalo gaadho arrintoodu ay tahay inay qasriga waajib kaba dhigaan ba bal markaa hadalkan caishadintaa waa ka duwan yahay kollay xujada ay jumhuuri xujaysteenna waxaa kaba mid ah dee caaisho ficilkeedan iyo cusmaan iyo hadduu waajib yahay may taam yeelan taasi iyadu waa mid geesna qur-aanka daahirkiisaa taa keenayo falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaat korkiina dembi ma aha haddaad salaadii gaabisaan marka macno waa idiin banaantay weeye salaadii ina gaabisaan oo wax junaaxa oo iyo xarajo xaggaa idinka imanaya ma jirte shay idiin banaan baa la timaadeen marka arrinku hadduu waajib yahay dee iyadana san lagama cabireen bay leeyihiinba n bal markaa taas wan xadiidkeedana qolooyinka taali kolley waxay ku xambaarayaanba waa sida ibnu jariir iyo dabariyo ay kuga xambaareene salaada waa la farad yeelay laba ragcadood ruuxii doonayay inuu ku gaabsado inuu ku gaabsado dee salaadii markaa hore doonaya inuu ku gaabsado salaadii xadarka waa tan calaa sabiili taxtiim loo kordhiyey ee salaadii safarkaa la sugay oo labadii lagu daayey macnaa waxay ku taagan tahay un calaa jawaasi اliqtisaar inay dee ruuxu ku gaabsan karayo laba ragcadood banaanida ay markaa hore banaanayd ayaa arrinteedu yahay calaa kulli xaal waxaa lena kolley yar nooci ishkaal waa jira xataa ficilkeedii marka dambe khilaafayna ishkaal waa ka imanaya de waa siday bal labadooda ay kuba jamciyeen oo ay leeyihiin had iyo goor dalaa-il sharcina dee in la jamciyaa ayuun baaba horta dariiqa ugu horeeye la maro ah si waxa weeye bal arrinku waxa weeyaan un dee saa imaka daahirka qur-aankuna yahay axaadiista kala duwan ee kalena aan kaba qaadanayno horta safarkan in salaada la gaabiyaa shay sunno ah weeyo rasuulka ilaahay lama arag isagoo salaada taam yeelay isagoo safar ah safar muctabara ku jira isagoo aan jamcin waa la arkay laakiin isagoo taam yeelay taasi may dhicin gees kalena dee saa qur-aankaba daahirkiisu yahay arinku waa ruksa oo saa saxaabada qaarkood baa yeeleen cusmaan iyo caishaba yeeleen hadduu ruuxu taam yeelo sunii buu ka tegay o waajib buu kaba tegay lama odhanayo walow dee culimada qaarkood waa waajib le kol haddii safarkii muctabarkaa leelo ama safar ay xadeeyaan oo saddex marxaliya sida xanafiyada ay ku xadeeyaan laba gaadho bal xadiidku taas buu keenaya ama ta'awulkeedan macnuu waxa weeyaan cusmaan ibnu cafan horta mala hadduu intuu dariiqa ku jiro soconayo uu gaabin jiray ee sanadihii horena uu gaabinayay markii malaa ilaa lix sanadood ama sideed sanadood lafti saasa inoo dambeeya dabadeed ee khilaafadiisii ayuu mino intaa uu joogo uu taam yeelay salaadii uu taam yeelay marka arrinka taamyeelkiisana kollay asbaabaha u taam yeelay bal waxyaalano waa inoo dambeeyaan hadalkaa lagaba hadlayo iyo dee si u taam yeelayba waa inoo dambeysaaye kollay barhkood baa waxay yidhaaheenba wuxuu taa u taam yeelay iyadoo dee xajka cid kastaaba imanayso niman reermiyo badani ay meelaha kale kaba imanayeen ay soo xajayeen isaguna amiir almu'miniin yahay markuu arkaan isagoo laba ragcadood halkaa tukanayo halkaasna lagu kala tegayo ayaaba waxaa dhici karaysa in dadka qaar in ay u qaataan salaaduba inay labadaa ragcadoodta waxay soo naqliyaan ninkuu yidhi ilaa kan hore markan ku arkay adoo labadaa tukanaya labadii unbaaban tukada bal taas weeye adigu bal walow dee arrinkaasi waktigii rasuulka abibakar iyo cumarba uu jiro kollay xujo adag taas iyo jawaab adag aanay ahayn barhkood baa waxay kaba dhigeen inuu meesha ku xaasaystay maka ku guursaday oo saa u taam yeelayo laakiin rasuulka ilaahi aswaajkiisa way la socdeen oo muu taam yeelinba taas bay adigu inkalley aqwaalaha la yidhi laakiin wuxun baaba malaa qowlka ay halkan raajax yeelaan ay tahay kolley asbaabahaas waxyaalo kaleo ka hor imanaya ay tilmaameen baa je jire eh wuxuu u arkay un qasriguna inuu jaa-is yahay itmaamkuna inuu jaa-is yahay markaasaa dee uu iska taam yeeshay walow dee qasrigu kii fadliga badnaa ee rasuulka ilaahi sunnihiisii ahaa caishana kolley waa si ay yeeli jirtay bayhaqi iyadu sanad saxiixa kuma wariyay iyaduu weydiiyey waxa weeyaan curwaba weydiiye i maxaad u taamiyeeri maxaad u gaabin la-day salaadii ayaa waxay ku tihi yabna ukti inahu laa yashuqu calaya waa iyadoo ka dhigtay inaanay haddii dee ruuxa mashaqa iyo dhib ay uga imanaysay inuu gaabinaye kol haddii wax dhibaatoy dareemaysa aanay jirin tani aanay ku cuslayn inay iskaba taam yeesho bal waxaan leenahay caaishana kolley taawilkeeda taasaan kaba dhigaynaayo oo ah inaan wax culays iyo mashaqa taa ugu sugan aanay jirin laakiin waxaan leenahay waa ficilkoode sunni rasuulku waxa weeye in kol haddii safar la yahay salaadii la gaabiyo taasun buu noqonaya وxdثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb وزhayr بن xرb وإسحاq بن إbrahim qal isحاq أخbarna وqal الآخaruna xadثna cabdاللahi بن idris maعnaa afartan sheekee mslim leeyahay oo afar toban kuwa inagu badan oo kitaabka kuwa badan ah de abubكr iyo زhayr iyana waa kuwa ugu sii badnaaba iyo isحaaqna waa isحaaq بن rahaweyh sheek keliya ka wada warinaya waa cabdالlahi بن idris lakiin maxay ku kala duwan yihin siiqadii oo isxaaq ibnu ibraahim isagu wuxuu yihi akbaranaa cabdullaahi ibnu idriis saddexdooda kalena waxay yidhaaheen xadaanaa cabdullahi ibnu idriis waa intaasay ku kala duwan xadiisku waa mid keliya ee horastan isugu soo baraarujinayna isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahowey way naadir inuu xadaanaa isticmaalo isaga suu isticmaalaa markuu sheekadiisa wax kasoo naqlinayo akbaranaada weeye taas baa iyadoo ay tahay tii da'digiisa iyo tii uu isticmaali jiray xaafid xajarna meelo fatxubaari kamida kaba cabiro aslan inaanu odhan xadaanaa walow dhici karta inaan idhaahno marar waa yidhaahaa ee laakiin qaalibkiisa ah imikana dee si u badnaydba weyo saasuu imika muslim na had iyo goor muslim umuuraha waa ilaaliyaa si uu sheekadiisa uga maqlay hadday farqi yar udhexaysay waa kala soocaa markaa tanna waa ixtiyaadkiisii badnaa un bay kaba mid tahay labada laftina waa isla macno uun wax imika halkan aan ku kala farqeynayna ma jirto walow dee kutubulmustalax iyo kolkol dee kutubta xadiiskaba akhbarana iyo xadaanaa lagu kala farqiyo waana dawaa'if culimada kamida siday kuba socdeen akhbaranaana in loo isticmaalo wixii sheekha lagu dul aqriyayey ee sheekhu dhegaysanayay ruux kale ku dul aqriyayey xadaanaana in loo isticmaalo wixii sheekha carabkiisa laga maqlay san imika carabkayga uga maqlay san oo kale taasi waa istilaax mashaariqada u badnayd culimo badanna ay iyaga dariiqadooda ay tahay walow kuwa qaarkood isku mid yahay lakiin halkan taa ma odhanayno tan waaba da'bigiisii baan leenayo si uu isagu isticmaali jiray akhbarana عن بن جuرayج عن بن أbي عmاr عن عبد اللh بن babby عن يعلى بن أمyة qال qلت لcمر بن الخطاب bal sندka iبن jurayج iyo waa de cabdلملك بن عبدالعزيز بن jurayجna waa nin imaamo inagu badan ba waxaa meesha aad moodaa inaanay kitaabkana aad ugu sii badnayn ba iبن أbي عmاr iyo cabdاللahi بن bababeyh labadan ba iبن أbي cmاr mar dambuu sheeku magacaabi doonaa dariiqa dambe o cabdiلرaحman iبn cabdالlahi iبn abi cmاr ba la idhaha abi cmاarku awowya buu noqonayaa waa nin reer bani jumax xilfi la lahaayo isnaba ka degenaayo iqo ahaa oo caabid oo alqasi baaba cibaadadiisa badan u odhan jireen waana taabici weeye dabaqadii dhexe ruwaada ama taabiciinta cabdالlahi iبn babey kol kolna baabahna way yidhaahaan kol baabi way yidhaahaan eego markaa baabey waa iyadoo bada inta la fadxiyo dambe iyo ee ay ka dambaysay yaha kolna baabah baaba dhacda kutubta markay soo naqlinayaan ninkan sheegayaan oo ba'da dambena alif lagu taago hadaasna ay ka dambayso kolna baabi oo keliya una ba'da dambe la kasriyo iyadona hadu lahayn intaba way jirtaaye waa nin isaguna siqaa oo ninkan uu u sheekayey maanta ay isku dabaqo yihin waa laba nin isku dabaqo labaduba waa taabiciintii dhexe weeye labadoodna waa reer maka waa laba nin oo siqaa haddaba ninkaa dambe oo markaa waa laba taabici baa xadiidka imika sanadkan ku sugan ama yacla bna umaya waa saxaabiye an ya laba saxaabina way ku sugan yihin can yacla bna umayata yacla bna umaya qaala wuxuu ihi yaclahaasi qultu waxaan ku idhi licumara bni اlkhadaab cumar ibn اlkhadaab baa waxaan ku idhi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا معنى آيadaas baan أqriyey oo waxaan idhi markaa فqad أmن الناaس dadkii way aamin noqdeen ee maxaan salaada u gaabinaynaa macnuhu waxa weeye aaيadan ilaahay wuxuu ku yihi فlaysa عalayكم جuنaaح korkiina dembi ma aha iyo xaraج an taqsuruu ina gaabisaan min asalaati salaadii oo gaabintu waa gaabintii tiro ama cadad weeye oo dee halkii afartayd laba ragcadood aad tukataan se waa goorma in khiftum haddaad ka cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu kuwii gaaladaa inay idin fidmeeyaan oo haddii xaalo khawf ama cabsi aad ku jirtaan gaalo iyo fidnadood aad ka baqanaysaan markaa salaadii haddaad gaabisaan oo laba ragcadood ku gaabsataan intii afarta ahayd dembi idinkaba imanayo ishkaalka markaa uu saxaabigani halkan ishkaalku ugaba yimi cumarna uu weydiinayaa waxa weeye waa shardigan in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waa haddii aad ka cabsataan kuwa gaaladii inay idin fidmeeyaan markaa dee waa shardi kalena waa tan kutubta usulka aan kusoo aragnay mafhuum buu shardigu leeyahay waa mafhuum mukhaalafa marka maxaa mafhuumkii noqonaya haddaydaan cabsan ahayn oo gaalo aydaan ka cabsan ahayn salaadii ha gaabinina weeye markaa oo salaadii haddaa idinku markaa ay cabsanaysaan aad gaabisaan dembi idinkama imanayo markaa haddii aa aamin tihiin oo gaalo aa aamin kama tihiin markaa salaadii ha gaabinina markaa mafhuumkii noqonaya halkan baa ishkaalku ugaba yimi ayadan buu weydiye de san buu u yihi faqad amin الnaas dadkii aamin bay noqdeen maxaan u gaabinaynaa wey salaada kol haddaan dee ilaahayna sidaa yidhi aynu imakana gaalo aan ka cabsanaynaaba aynaan aanay jirin faqaala cmar ba wuxuu yihi cajibtu waxaan la yaabay oo de ishkaalsaday weeyaan oo igu joogsatay mima wixii cajibta minhu waxaan aad la yaabtay waa shardigan ah in kiftum an yaftinakum اladiina kafaruu oo dee shardigoon jirin haddana salaadii la gaabinayo taas baa anigaba cajab iyo layaab igaba yimi amaan istishka ishkaalsaday oo ishkaal ugaba yimi oo dee xaggii fahamkii igu yar adkaatay fasa'altu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa weydiiyey can dalika arrinkaas aayadan iyo dee san kol haddii la aamin noqday xukunkii qasrigu wuxuu yahay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh sadaqatun waa qasrigan salaada gaabinaysaani sadaqo weeye tasadaqa allahu ilaahay sadaqaystay bihaa iyada sadaqada calaykum korkiina waa minxo iyo caddiyo ilaahay idin siiye ama uu idinku sadaqaystay ee faqbaluu aqbala sadaqatahu sadaqadiisii oo macnaha waqtigaa hore cabsidu jirtay dee waaba taasoo way jirtay laakiin markay cabsidu tagtay ilaahay subxaana wa tacaala qasrigii muu kor yeelin ee qasrigii waa jidaysan yahay waa sadaqo iyadoona cabsiyi jirinba uu idinku sadaqaystay kol haddaad safartiin oo mashaqo safara la kulmaysaan inaad salaadii gaabisaan ee sadaqada ilaahay ka aqbalo iska gaabiya oo markaa macnuhu uu noqonayo bal waqtigii dee cabsidu jirtay waa halkeeda oo mafhuum aayadda waaba dee laakiin kol haddii la aamin noqday in khiftum an yaftinakum mafhuum ma laha imaka mafhuum mukhaalafo ma laha oo gaabinta salaada la gaabinayo cadad ahaan loo gaabinaya kol haddii safar la yahay safar bay ku xidhanto haddii la cabsanayo iyo haddaan la cabsanahaynba waa jirtaa oo haddii la cabsanayana daahirkii aayadaaba ah haddaan gaalo laga cabsanayna de waa kan waa ilaahay subxaana watacaala sadaqa inagu sadaqaystay tay inaan kaba aqbalo taas buu yihi oo bal markaa waxaan leenahay in khiftumtan mafhuumkani mafhuum mukhaalafo oo hadhow la yidhaaho kol haddaan la cabsanayo salaadii lama gaabinayo ma laha wey وxdثna محمد بن أبي بكر المqdمي qال xdثna يحيى عن بن جurayج qال xdثnي عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عmاr عن عبدالله بن bababey kale iبن jurayج iyo inta ka dambaysa snadka markii hore baan kusoo aragnay magacyadoodii baaba halkan عبدالرحمaن ama iبن أبي عmاr baa magaciisi inoo dhan yahay عن يعلى بن أمyة qال qلت لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ba waxaan ku ihi بمثل حdيث بن idrيس xadiidka cabdillahi ibnu idris ibnu jurayj kaba wariyey ayaa mid lamida yaxyana de ibnu jurayj uu kaba warinaya imaka halkan waana kii un aynu kaba soo baxnay maqsuud ama waxaan ka faa'iidaysanayna uu ahaa un inay bannaan tahay iyadoon cabsihi jirin salaadii in la gaabiyo taasna inaan la kor yeelina ay noo baaqi tahay waana nicmo bal markaastaas ruuxna hadduu dee wax isaga ishkaal ku keenay ama uu fahmi waayey uu isaga uu laba kulmo ama qur'aan ha noqdo ama xadiis ama dee umuuraha kale diinta bal ciddii kale dee waxa weeyaan uu arkaya ama dee arrintan dee ka furfuraysay ama uu cilmi xaggeeda kaba helayay inuu weydiiyo san yacla bnu umayaba ishkaalkani markuu ku yimi cumar ibn khadaab uu weydiiyey xadaثna yaحyى بن yaحyى وسacيid بن maنصuر وabu الرaبيع وqتaybaة بن سacيid qala yaحyى أخbarana وqala الآkخaruna xadaثna abu cawaanata tanawa si oo kale un yaحya iyo سacيid iبnu maنصuر iyo abuالرaبيع sulayman iyo qتaybaة بن سacيid albaqlani intooduba xadiidka waxay ka wada warinayaan abu cawaana وضاح بn cabdالlah الyshkuri siqada kala duwan oo yaحyana أخbarana buu yihi yaحya بn yaحya tamimi weeye inta kalena xadaثna bay yidhaaheen lakiin sheekoodu waa wada abu cawaana xadaثna abu cawaanata can bukayr bn الأkhnasi can mujaahidin can ibni cabaasin qaala anahu qaal bukayr ibn اakhnasna kolley waa nin siqaahu oo adigu kamidaba dadkii atbaacu taabiciintii ugu rooroonaa siqaara taabiciinna ay isku dabaqada ahaayee la mucaasarooday bal saxaabada qaar soo gaadhay ayaanu arkinbe wuxuu yihi mujaahid ibnu jabra ibnu cabaas kaba wariyey qaala inuu yihi farad allahu salaata ilaahay waa fardi yeelay salaada calaa lisaani nabiyikum nebigiina carabkii salى اllahu alayه wasalam fi lxadari arbaca ama bal sida caasha aan idhaahnaba waa ziyaado dambay tani ahaydba markan afarta la farad yeelay ee markii hore labay ahaydba ama sina laguma daaye bal marka horeba kol haddii la negi yahay salaadihii rubaaciyaadka afartaas weeye calaa lisaani nabiyikum وفي السفر ركعتين kلey kii cاشho وaaفqsan yahay halkan ay isku وaaفqsan yahi سفرkana laba رagcadood baa la فرض yeelay ama ilaahay فرض yeelay عalى لسان نبيكم وفي الخوف cabsidana رagcة رagcad baa ilaahay فرض yeelay عalى لسان نبيكم bal kolley salaaة اlkhوf way noo dambaysa iyo si uu rasuulka ilaahay utukadayo ragcad ma tukaday mar un mise maba tukano tan xagga xadarka iyo safarka waa tan xadiidka caaisha aan kagaba soo baxnay arrinta jirta ee kolley xadiidka ibnu cabaas inoogu soo korodhayna waa marka dagaal lagu jiro ama cabsi ay meeshii taallo sida waqtiyadaa dee jihaadadiiyo markaas cid la ishayo in ruuxa waajibkiisu noqonayo iyo waxaa lagu leeyahay ragcad inuu noqonayo ragcad keliya lagu kaaftoomayo intaasna salaadii ay uguba dhan tahay waa xadiidkan ibnu cabaas daahirkiisuu yahay kolley daa'ifo selafka ka midina way kuba camal faleenoo xasan albasri iyo daxaakiya waa laga soo naqliyey imaamkaa weyneynu mararkan dhaweyd sheekha muslima isxaaq ibnu rahaweyna wuxuu kaba cabiraa shiddada khowf iyo cabsidu hadday adkaato ragcad ruuxu inuu ku kaaftoomayo oo taasoo dee wax kalaaban u suurtogelayno waa wixii uu karayey laakiin jamaahiir alculamaa waxay leeyihiin salaada khowfku salaada amnigun bay la mid tahay waxaa soo kordhaya waa takyiir kayfiyaadkii looga tukanayey lama bedelayo taas oo kale haddii safar la yinood salaadii safarkee labada ragcadood bay noqon haddii dee cabsidaas iyo salaada khowfku adoo iska negi ay ku qabsatona afartii bay noqonaysaa bay leeyihin takyiir laakiin hay oo ayaa meesha imanaya bal markaa laakiin waxay leeyihiin oo iyagoo xadiidkan ibnu cabaas ay ku xambaareen kolleyna waa ta aan leenahay daahirkiisa bacda selaf way kuba dhaqmeen waana inoo dambaysaayo dee ficilkii rasuulka iyo salaadihii kala dunaye rasuulka ilaahay tukaday bal taas baana inoo bayaamin doonta kolley waxaan odhan doono waa waxaa raajixa e laakiin qolooyinkaa jamaahiir alculamaa ee leh maye ragcad keliya laguma kaaftoomayo salaada saf khowfkuna salaadii kale ayuunbay laba mid tahay walow dee ficilkeedii iyo hay-adeedii iyo waxyaale ay isbedelayaan waxaa ujeedadiisu ay tay bay yidhaaheen waa de haddii jamac lagu tukanayo waa salaadaha kayfiyaad inoo dambeeya mid kaba mida ragcad baa imaamkii lala tukan u ruuxi la tukan waa ragcad hadhow intuu iska kaco ayaaba ragcaddii kala dhammaysan oo keligii buu tukanaya ragcadna imaamku waa marka imaamku dadkii uu wada tukinaya laba ragcadoodba u salaadiisa ay tahay safarnaba laba yahay kolba jamac ragcad tukinayo o kale sidii rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay marka waxay halkan kuba xambaareen ragcatan maca alimaam ragcad kalena keli ahaan buu laba imanaya waa se bal kolleyna waxa taa ku xambaaraya waa ta'wiil daahirkii xadiidka aan ahayne waa si ay adilada isugu geeyaane calaa kulli xaal bal masalada mar kalena waan yar eegi doonaa insha allah kitaab alkhowf dee waa inoo iman doonaa rasuulka ilaahay maxaa inooga sugnaadayna waa inoo jir inoo iman doontaa ibnu cabaas xadiidkiisu waa kane bal duruqda kala duwan iyo kayfiyaadka kala duwan ee laynoogu soo naqliyey salaadii rasuulka salaat اlkhawf ee uu saxaabadiisana tukinayey marnaba dhacday in ragcad keliya lagu gaabsaday mar taas axaadiiثa dambe ayaan ku eegi doonaa lakiin daahirka kalaamka iبn cabaas waa in faradka khawfkuba uu yahay ragcad dee bacd slfna way kuba tegeen وxadثna abubكr بn abي shaybta وcmr بn naqid جamيعا عan الqاsim بn malik qال cمr xadثna qاsim بن malik المزني qال xadثna أyub بن cاa'd الضائي عan bukayr بn الأخنص عن مجاهد عن بن عabاس qال أنه qاal iن الlaha فرض الصلاaة bal kollay snadka bukayr بن أkنصna marka dhaweyn baan soo sheegayey qasim بن malik iyo أyub بn cاa'dna waa laba ino atbaacu taabiciintii ah bale qasim bn malik xaafid bn xajar baa waxuu kaba cabira walow bukhaariya muslim ba ay kaba wariyeen saduq adigu nin dee run badana ah laakiin maha siqanimo xaddii ma gaadhsiiyo waaba jileec ama debacsanaan baa ku sugan buu idhahay laakiin culimada majmuuca iyo jamaaco kaba mida ayaa tawsiiqiyaan leenaho siqo kaba dhigay walaa xaafid bn xajar hadalkiisu taa aanu keenahayn oo dee taasaan raacaynaaba waa nin siqaan leenahay ayub ibnu caaid da-ina kolley waa nin siqaa isaguna عن بن عabاس قال أنه قال إن الله إلahy فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر رقعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخلف رقعة waa xadيثkii mkaan kaba soo baxnay xdثna محمد بن المصنى وبن بشار قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة قال سمعت قتاaدة يحdث عن موسى بن سلمة الهdلي قال سألت بن عباس bal qatadat bnu dicamo taabiciya wuxuu ka warinayaa taabici kale oo muusa bnu salama laba yidhaaho oo reer hudayla kollay sheekhadiisana kol hadduu taabici yar yahay dee waxaa u badnaydba taabicin saxaabo anas iyo qolooyinha kaba wariya anas ye wuxuu ihi muusa bnu salama saalatu bnu cabaasin ina cabaas baan weydiiyey oo waxaan ku idhi kayfa seebaan usalli aan tukanaya oona tukanaya idaa kuntu bimakata maka haddaan ku sugnahay idaa lam usalli maca alimaami imaamka maciisa haddaanan tukanoo imaamka aanan la tukanahayn faqaala wuxuu yihi ragcatayni tusallii waxaad tukanaysaa ragcatayni ne safar baa tee laba ragcadood sunata abilqaasimi iyadoy taasi tahay abulqaasim sala allahu calayh wasalam sunnihii oo ninkan taabicigaa ibnu cabaas weydiiyey bal ruuxu hadduu waa safar beled buu yimi sid magaaladeenoo kale laakiin isagu waa socoto dee ruuxa socotada ama safarkaana sunnihii salaadiisu maxay tahay inuu laba ragcadood tukado marka wuxuu leeyahay dee beled baaba soo galay jamaacada lagu oogayo masaajideediiba camiratay maku ka cabiray maka haddaan imaado imaamka haddaanan la tukanna wuxuu leeyahay hadduu dee ninkii musaafirkaa masjid soo galo jamaacadii dadkii la tukado dadkina dadkaa muqiimiinta yiin ama imaamku yahay ruux muqiima isagun bay salaadiisu ku xidhantao waa la dhamaysanaya oo dee ma dhacayso intuu imaamkii la galo markuu laba ragcadood la tukado inuu iska fadhiisto oo u idhaaho safar baan ahayo uu halkaa isagu imaamkii ka goosto ama isagoo xataa laba ragcadood imaamkii kasoo gaadhay oo ku xidhay inuu marka dambe uun imaamkii markuu afartiisii dhamaystee isagana laba ay u tahay inuu la salaamo naqsado u idhaaho anugu safar baana kol haddii aad imaam ku xidhatay muqiima oo imaamkii dee salaadiisi aad ku xidhatay waad la taam yeelaysaa oo isaga ruuxan isagu hadduu dad aan musaafiriina muqiimiina tukinayo sidiisi buu isaga tukanayaayo labadiisii ragcadood markuu tukado ayay iyaguna kacayaan sida rasuulka ilaahay oo maka markuu joogay uu yeelay oo kale laakiin isaga haddii la tukinayu maamuum noqdo o ku daydo ruux muqiim ah salaadii waa taam yeelaya se buu u yidhi idaa lam usalli maca alimaam lakiin wuxuu leeyahy imaamkii lama tukanayo makana waan joogaa bal masjidkii buu joogaa keligii buu tukanayaa maxaan yeelaya masan markan imaam la tukanaya ayuumaan salaadii taam yeelaya may labadaadii baad tukanaysaa buu leeya waa markan salaadaada aad imaamkaa ku xidho muqiimka ayuunbaa taam yeelaya lakiin marka kale labadaadii ragcadood ayaad tukanaysaa waana sidii rasuulka ilaahay sunihiisii salawaat ullahi wasalaamu calayh isagoo maka jooga ayuu salaada gaabinayey isagoo imaamkii muslimiinta aba ah ayuu haddana safar buu ahaye salaada gaabinaya وxadثna xadثnah محamed بن minhal الضريr qال xadثna يزيد بن زurيع qال xadثna سacيid بن abي caruبta وxadثna محamed بن mصنى qال xadثna معاad بن هiشhاm qال xadثna abي abي هiشhاm بن الsawاي جamيعا waa iyagoo dhan oo ee ciddan uu leeyahay jamiican xaabaa meesha inoo taale waa saciid ibnu abi caruuba iyo hishaam dastawaaye labadoodaas ayaa waxay ka wada wariyeen can qataadata bi hada اlisnaadi naxwu isnaadku waa qataada intii ka dambeysay waa can musa bni salama qaala saalt bnu cabaas xadiidkii aynu kala soo baxnay mid la macnaa macnihiisna waa inoo cadaatay وxadثna cبdاللh بن مسلمة بن قعنب qال xadثna عيسى بن xفص بن عاaصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه qال أنه qال imaamka weyne قعنب isaga waa شheeka مسلم ee halkan siu bخaarيba ugu sheekiyo isagana sheek u yahay o waa kolna alقعنبي un baaba yimaada ee magaciisii oo dhan cبdاللhi بن مسلمة بن قعنب waa imaam wuxuu ka warinayaa عيسى بن xفص ninkaa la idhaha atباع taaبiciintii ahaa waa ciisa bnu xabsina waa cumar bn اkhadaab waa tirsiinta ku gelaya oo dee xabsahaas aabihii ayaaba ina caasim ibnu cumar ah haddaba aabihii ayuu ka warinaya xafs bnu caasim xadiidka ciisana aabihii baa markaa muxuu yihi waa xafs bnu caasim ninkaa ninka hadalka wataaye ciise ma aha saxibtu ibnu cumara ibnu cumarna markaa adeerkii buu noqonaya aabihii ba la dhashay de waa caasim ibnu cumar bn khadaab iyo cabdllahi bn cumar bn khadaab waxaan la saaxiiboo raacay ina cumar في ريq mkta ريqa maka ujeedadu iyagoo madiine ka wada yimi ayay xagga maka usoo socdeenba ama de waa dariiqa mako iyagoo maka ka tegay bay madiine usocdeene lakin waa dariiqa makown iبn cmarna xaj iyo cumraba aad bu ubadsan jiray qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya xafs بن cاaصم faصalىa lana ظهra رagcatayn cabdاللahi بن cmar ba wuxuuna tukiyey salaadii ظhr laba ragcadood buuna tukiyey o dee sfr bay ahaayeen oo uu gaabiyey uma aqbala waaqbalnaa macahu wuu soo qaabilay o dee halkii ay iyagu ay malaa musallaa ka dhigteen ay ku tukanayeen waa meel ay degeen markaa dee socodna waa ku jiraan ayuu kaba yimi oo halkii alaabtiisa ama raxligiisu yaalay ayuu usoo kacay uu soo qaabilay waa xaggii raxligiisii waaqbalna macahu inaguna waanu soo raacnay oo isaga maciisi baanu xaggii ula soo kacnan usoo qaabilay xataa jaa raxlahu ilaa uu meelkii uu deganaa yimi oo dee waa dad safara ninba meel buu degaya halkaa uu degayna alaabtiisaa taala markaa raxli asalkiisa hore dee waaba kanoo kolkoorahaaba iyo geela khaasatan kiisa iyabaaba laydha ruuxa musaafirkaa alaabtiisa waa laydha halkan manzilkiisu yahaynayna qaaliban halkaasunbuu alaabta dhigtee waaba laydhaaha haddaba halkii alaabtiisu taalee uu degay ee raaxiladiisii uu rarka ka dhigay ayuu usoo kacay halkii buu yimi wajalasa uu fadhiistay wajalasna macahu anaguna dee si ay cilmi uga qaataan la rafiiqna weeye waanu la fadhiisanay faxaanat minhu waxa kaba dhacday xaggiisa iltifaatatun daymo naxwa xayثu salaa halkii uu ku tukaday oo dad kalena ay la tukadeen inta soo raacday mooye in kalena ay joogeen ayunbuu xaggiiseedii buu dayey oo daymo xaggii unbuu yar adigu jalleecay ama uu daymooday ra-a wuxuu arkay naasan dad qiyaaman taagan wuxun baabu arkay salaadana waa dada tukaday dad salaad tukanayo taagan buu arku halkii ku arkay faqaala wuxuu yihi maa yasnacu haaulaahi kuwaa waa ti aan salaada tukanaye dadkan taagan maxay samaynayaan qultu waxaan ku yihi yusabixuuna way sunaysanayaan oo sunay tukanayaan oo manaa yatanafaluuna weye yusabixuuna almusabixuuna almutanafilu bisalaa asubxana salaada suna ayaa la yidhaha kollay kitaabtana ama axaadiisana way kusoo noqnoqotaa way sunaysanayaan baan idhi qaala markaa ibnu cumar baa wuxuu yihi low kuntu haddaan ahay musabixan mid suno tukanaya la atmamtu salaatii salaadaydaan dhamayn lahaa salaaddii afartayba waa kan mashaqadan iyo dee safarku leeyahay ilaahay inooga fudaydiye laba ragcadood inoogaba dhigay haddaan markaa anuu suno tukanayo dee salaadaydan afartaan anigu aan afartii kaba dhigi lahaye laba maan tukadeen lugtan laab lugtan laabaa fadhiiso ay law kuntu musabixan la atmamtu salaatii salaadaydan taam yeeli lahaa yabna akii walaalkay inankiisiiy waayo walaalkii baana dhalay markaa wuxuu yihi isagoo daliilka taa sheegaya inii anigu saaxibtu waxaan raacay oon safar u raacay oon la saaxiibay rasuul llahi salى الlahu alيه wasalam fi safar falam yazid calىa ragcatayni laba ragcadood kamuu ziyaadin xataa qabadahu llahu ilaa ilaahay ruuxdiisii qabtay oo ujeedada rasuulka ilaahay ee xaj waa u raacay cumro waa u raacay jihaadna waa u raacay intaba isagoo safar uu u raacay markaasaa waana dadkii laazimay bal dee muktiriinta ee axaadiista aad u badanna rasuulka ilaahay kaba wariyey markaa iyaday taasi jirto oo uu rasuulka ilaahay dee in badan safar u raacay wuxuu leeyahay labadaa ragcadood wax ka badan uu tukan jiray may jirin iyaduu ku gaabsan jiray wa saxibtu abaabakrina ababakarna waan raacay oo safar baan u raacay oo falam yazid calaa ragcatayni laba ragcadood kama ziyaadin xataa qabadahu llahu wasaxibtu cumara cumara waaba aabihii isna waan la saaxiibay waan raacay falam yazid calaa ragcatayni laba ragcadood kama ziyaadin xataa qabadahu llahu uma saxibtu cusmaana cusmaan baan raacay falam yazid calىa ragcatayni xataa qabadahu llah bal way noo dambaysaa isagoo ibnu cumarba warinaya inuu cusmaan salaada taam yeelay mar dambe lixdii sanadoodee hore ama sideedaa hore dabadeed khilaafadiisa markaas baaye laakiin aan halkan waxaan kuba xambaaraynaa uun waa halkan uu ku taam yeelay mino markuu deganaa bay ahayde waktigaa socodka lagu jiriyo safarka intaa kama kordhinayn ilaa uu dee ka wafaaday isagu waqad qaala allahu ilaahay wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugnaayay dayasho fiican ee rasuulka ilaahayna sunnaha ma tukan marka waxa ay tahay uswadii dee isaga in lagu daydo oo kol haddii safarka la yahay kol haddii salaadii kaleba la gaabiyo laba laga dhigay aan waxba sunna la tukan taas weeye xadiidka macnihiisu bal aan dariiqiisa labaadna raacno aan aan raacino xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna يزيد yعن بن زrيع عن cمر بن محمد عن xbs بن cاaصم qال mرضت mرضا wkti ayaan waan xanuunsaday xanuun baan xanuunsaday faجaء بن cمرa ina cمar baa yimi oo yacudnii xaalu ibooqanayo iبن cمar baa isoo booqdo adeerna uu ahaa qaala wuxu uhi وasأltه عan الصبحةi في السفر mala wktigaasna kole waa waktiyadaas baan ma ahaydun waxaan weydiiyey sunaha safarka la sunaysanayo faqaala wuxuu yihi صaxibtu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi safar fama ra'aytuhu maan arag yusabix isagoo suno tukanaya kale sunuhu ujeedaana waa sunihii raatibada ahaa un walow kuntu musabixan haddaan ahay mid suno tukanayana la atmamtu waan taam yeeli lahaa waqad qaala lahu tacalى laqad kaana lakum fi rasuuli الlahi uswat xasana bal xadiidku labadaa dariiq buu lahaa labadii dariiqna waan israacinay macnuhuna waxa weeye xadiidkan ibnu cumar horta salaad duhur buu tukaday say noomu dee xadiidkaba inoogu sugan meeshii buu kaba tegay oo salaadii duhur waktiga nafteedii bay da tukanayeen bal sunnahaas waaba sunihii ka dambeeye ba aan kaba dhigno markaasuu hadal ka yidhi oo welibana uu sheegay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba ragcadood inaanu kaba badin jirin bal markaa waxaan leenahay kolley dee sunayaashii mid mudlaqa iyo mid raatiba ayaa sunii u kala baxa ti iyada raatibada ahaydee waana tan uu ujeedee duhr iyo casar iyo maqrib iyo kuwa raacsanayd salaada subax marka ay noqoto casharadii inoogu dambeeyey markaan kitaabka joojinaynay ayaan kuba soo maray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo safara iyagoo weliba habeenkii oo dhan guuro gelayay oo ay salaadii subax intay wakti dambe degeen ay seexdeen oo ay cadceedi kaba soo baxday markii uu qalaynayo salaadii subax safarna way ahaayeen inuu labadii ragcadood ee hore tukaday waa sunihii fajriga oo uu markii dambena labadii subaxa tukaday waa tii axaadiistii inoogu dambeysay ayaabay ahayd oo markaa taasi waxay tahay way nooga sugan tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunnahan subaxa ka horeeya isagoo safara waa ilaalin jiro isagoo qada-ana waa tukaday isagoo ada-ana waa tukadaye balkaasi horta waa waxay nooga sugan taasi iyadu waa mid markay noqoto salaada habeennimo iyo watriga ay noqotona iyadna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadduu socod ku jiro iyo hadduu nagi yahay markaa degan yahayba witriga waa tukan jiray waana inoo dambaysaa rasuulka ilaahay malaa waxna aan ka soo aragnay inuu isagoo raaxiladiisa fuushan oo dee kuma tukan jiray ibnu cumarna way noo soo socotaaba isagoo inuu raaxiladiisa korkeeda ku sunaysan jiray ama witriga ku tukan jiro bal salaadaa witriga habeennimona waa iyadana dee axaadiis baa inoogu timi waana wax rasuulka ilaahay noogaba sugan taasba weeye nafyigu hadduu mudlaq yahayna kolley axaadiis baa iyadana kolley aan kaba qaadanaynaa rasuulka ilaahay raaxiladiisa korkeeda inuu iskaba isagoo kolba xaggay u socoto uu isaga tukan jiray bal markaa waxaan leenahay nafligii mudlaqaa ruuxa looma diidayo nafligii mudlaqaa looma diidayo salaadii subax sunnaheediina waa la tukanayaa witrigiina waa la tukanayaa waxaa soo hadhay waa rawaatibtii aan subaxa ahayn taas oo kale kolley axaadiis dee cad aynu ku hayno rasuulka ilaahay inuu tukanayay ma jirto iبن cmarna waa ka tan leh kol haddii salaadii kaleba la iska riday oo la iska fudaydiyey wuxuu leeyahay tan kale ruux maba saarna bal markaa waxa ay tahay rasuulka ilaahay kol haddii iyada wax cad aynaan kaba hayn oo halkaa inoogaba sugan salaadana uu gaabinayo kolley dee si loo faraye ama looga dalbaye markaa uu nagayo rawaatibta inuu tukado iyada tiimo jirto waxaan subaxa ahayn iyo watriga iyo nafliga mudlaqee kalena waa iyada oo kolley waxyaala way inoo imanayaan bal taas oo kale inta jirta waxa weeye bal markaa taas kolley halkan dee in badan oo culimada kaba mida ama san shaaficiyad oo kaliya waxay leeyihin inuu rawaatibada sunanimadkeeda waa iska baaqayo isagoo labadii ragcadood tukanaya ayuu tanna tukanayay bal haddaan eegno markii uu rasuulka ilaahi carafo ku tukaday iyo waktiyadan uu mino joogay laynoo soo naqliyo salaadihiisa iyo sunihii laynooma soo noqon bal waxaan leenahay markaa sunaha subaxa iyo witriga iyo nafliga mudlaqaa mooye raatibadii kale waana tan ugu jeeda ibnu cumar walow de imika hadalkiisa yar tacmiim uu kuba sugan yahay oo waxba iyada dee rasuulka ilaahay waa kan oo in wax weyn lamu iman jirin baan leenahay markaa ruuxa wax saaranimo jiro safarkiina kolley ajrigii hore dee ruuxu marka uu safarka yahay wixii uu markii uu nagaa samayn jiray waa loo qoraya rasuulka ilahi baa xadiis bukhaari ku wariyay sidaa yidhi o addoonku hadduu xanuunsado ama uu safar yahay kutiba lahu ma kana yacmalu صaxiixa muqiima markaa sunahaasna kolley waa u raacsanta sanada way u raacsan wa waa u taam baan leenahay salaadiisana waa u taam un bal waxaa laakiin inooga suganay rasuulka ilaahi aan hayno inuu la yimi sunaha subaxa iyo witriga iyo naafilada mudaqaynta midna looma diidayo wuu la imanaya ruuxu laakiin sunayaashii kale sida duhurkii iyo bal markaa raatibadii maqrib iyo cishaa iyo bal taa witrigu iyo ama salaadii habeenimo waa gaar eh bal waxaan leenahay rasuulka ilahi wax inooga sugan oon haynaa ma jirto waana tan ibnu cumar uu leeyahay haddaan taam yeel aan sunaysanayo waan taam yeelilaha bal taas bay noqon xadiisku xdثna khلف بن هiشhاm وabو الربيع الزهراني وqتaybة بن سعيد qالوا xdثna حmاd وهو بن زayd xا وxdثnي زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم qال xdثna إسماعيل kilahma عن أyوب kabalin waxa weeyaan waa xmاad بن زayd iyo إسماعيل baa labadooduba أyوب السkhtiyاni nooga wariya xadيiثka أyوبna wuxuu ka warinaya عن أbي qلابة عن أنس أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahy صلى waa tukaday الظهر صلاada ظهر بالmdينة mdينة aربعا aفر رagcadood buu ku tukaday وصلى الcصر صلاadii cصrna waa tukaday بdلxuلayفةi meesha dulxulayفة la yidhaaho رagcatayni laba ragcadood buu ku tukaday xdثna سعيد بن منصور qال xdثna سفyان qال سفyaankuna waa ina cuyayne wey قال xdثna محمد بن المنkdr وإبراهيم بن مaysرة أنهma سمعa أنس بن مالك يقول صلaytu waan tukaday maعa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم الظهر صلاada الظهور بالmadينةi madيnة arbعan aفر ragcadood baan kula tukaday وصalaytu waan tukaday maعahu rasuulka ilaahi maciisa alcصر صلاadii casrna bdلxulayfةi dulxulayfa ragcatayn laba ragcadood baan ku tukaday bal halkan kolley xadiidkan ama waxa iyada inoogu sugan ruuxu goormuu bilaabayaa kol hadduu safar yahay salaada gaabinteeda goormuu bilaabayaa anas ibnu malik baa wuxuu inoo sheegayaa halkan oo xadiidka inoogu sheegay rasuulka ilaahay iyadoo markaa madiine uu joogo salaad duhur ay u gashay weli aanu gurigiisii ka bixin markaa afar ragcadood buu tukado salaadii uu taam yeelay kolley markaa dabadeedba uu dhaqaaqay uu baxay markii uu socday salaadii ugu horreysay casar baa usoo gashay oo markaasna dulxulayfuu joogay waa waktiga xajka uu soo baxay waktigaasna laba ragcadood buu tukaday taas buu yihi xadiidku tu inoo faa'iideynayaana waxa weeyaan wuxuu in markan uu safarka yahay dee mid waa safar marka horeba uu ku jiro salaadii ama magaalo ha jooga ama meel kale ha jooga waa ka gaabinaya haddaanu dadkaa jamc taam yeel iyo laba tukan laakiin waa markuu safarka bilaabayo goorma ugu bilaabmaya salaada gaabinteedi waa diyaar garowday alaabtaadi way xidhxidhan tahay gaadhigu waa ku raraya ama dee haddaad xataa madaar tegaysa tagsigii baaba ku taagan khalaas gurigaaga waad ka baxaysaa salaadna markaa way joogtaa salaadaas seebaa xaaladeedu noqonaysaa maxaa iyada inoogu sugan oo rasuulka ilaahay marna wax kaloo taa ka duwan ma hayne kol haddaanu ka bixin gurigiisii iyo magaaladiisii ama halkii uu deganaa safarba xataa dee raaxiladiisii halkan au taagnaato alaabtiisii haba xidhxidhe salaada waa taam yeelaya oo rasuulka ilaahay madiine ayuu afar ragcadood ku tukaday waana maalintuu baxayay bal waktiguu baxayay weeye markii dambe dulxulayfa madiine waa halkan ay kasoo exraamtaan reer madiina kutubtii horena waxay noogu soo ilaa lix mayl toddoba mayl iyo bay u jirtaa ama ilaa saddex iyo toban kilomitr baa laga yaaba masjidka rasuulka ay u jirta taasna hadduu iyadoo casirnawya soo baxay muu soo gaadheenba waa markii uu duhur tukaday dabadeedba wuu baxay weeye de waa intaasaa deete uu soo gaadhay dhowr iyo tobanka kilomitr marka uu soo gaadhay buu salaadii adigu kale ee casar baa meeshii u gashay maha macnuu halkaasuu ku socday maaha safarkiisii waa socdaayo waxay ka mid un meelihii uu degay bay kaba mid tahay laakiin makuu kusoo jeeday markaasuu laba ragcadood tukado taasi waxa ay tahay kollayna waa jamaahiir alculamaa ta ay leeyihiin ruuxu markuu meeshan uu degan yahay ama qaryo ha noqotay ama madiine aqaladeeda ka baxo waa intan dee ay magaaladu ay tahay markuu weydaarto un xataa hawa muuqato markaasoo guryaha uwa muuqdeen ee waxa weeye markaa salaadii gaabinteedi markaasay u bilaamaysa ee inta uu ku dhex jiro meeshii inta uu ku dhex jiro meeshii salaadii ma gaabinayo oo xataa gurigaagii haddaad kaba baxdo waad sii socotaaba weli laakiin dee magaaladaadii iyo xuduudeedii ama aqaladii adugu kamaad bixin iyo intii dhiskeedu ah kamaad bixin salaada waa taamiyeeleysaa bay noqonaysa waa taamiyeleysaa waana si rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh noogama sugan si kaloo ka duwanna noogama sugna kollayna iyada inuu waktigaa gaabinayana waa waxay ku ijmaacsan yihin lakiin inta aanu bixin gurihii aanu kaba bixin xaaladu maxay noqonaysaa kollay sidaa xadiiskuna keenaya jumhuur culamaa qowlkoodna markaa gaabin salaadu gaabinaya malaha laakiin culimadii reer kufa barhkood baa waxay kaba caba ay ku tegeen ruuxu kol hadduu safarba doono inuu labadii ragcadood tukanayo si adoo guriga ay ku jiro kol haddaad baxayso labadii ragcadood waad kaba tukan kartaa taas bay barhkood baa ku tegey marka uu wax fuulo waa markaa waad fuushayba oo dee sa madaarkii aa ujoog inuu gaabinayo markaa hadduu doono kuwa iyagu taa aada uga fogo se mujaahid oo kale oo markaa inoogu jiray sanadadaa horan oo isagu le maalintaas oo dhan ma gaabinaysid habeenku markuu ku galo un waa baxday maalintaas ma gaabinaysid habeenku markuu ku galo un ayaad gaabinaysaa marka labada qolba kolle xadiiskan baan leenahay jawaabbu u yahay rasuulka ilaahay masjidkiisii kumuu gaabinaya madiine dhexe ee dulxulefiye ku gaabiye marka qolada le marka un dee weli gurigaagaad joogtaad ku gaabinaysaa xadiisku radin buu unoqonaya ama jawaab ibnu markaa hadalkan mujaahid ee ah horta maalintaasaasu ku soconaya habeenkiibuu gaabinta bilaabayaana waa kan rasuulka ilaahi salaadii ku xigtayba gaabiyey markuu magaaladii u kaba baxay oo labada qowlba tan baa ugu suganay bal waxaan leenahay kollay inta kale waa khilaaf jumhur waxay ku ijmacsanayeen waa haddii guryaha la dhaafo in de waxa weeye ama waxa weeyaan la gaabinayo bal waana xadiidka siduu inooguba yimi macnuuna maha xadiidka rasuulka ilaahay wejadiisii halku ku socday baa dulxuleyfo ahayd uu dhaafaya laakin waa halkii ugu horreeyey salaadi ay uba gashay weeye taas bay xadiiska markaa macnihiisu taasuu noqonaya وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن بشhاr kilahma عan gundri qال abubكr xadثna محamed بن jaعفr gundr عan شhuعbata ujeedada waxa weeyaan un abubكr بن abي shayba iyo محamed بن بشhاr xadiidka waxay ka wada wariyeen محamed بن jaعفr محamed بن jaعفr dee magaciisu waa ka naanaysna uu leeyahay gundr taasna waa naanays bal waxa weeye markaa midkood oo waxa weeyaan abubكr weeyaane isagu magaci iyo naanaysigu isku daray محamed بن jaعفar gundr ka kale laakiin iskumuu darin oo de mid buu ku gaabsaday wey can shucbata ama gundarun ba bu yihi can shucbata can yaحya بn يزيد الhunaaئiyi qaala saaltu anas بna malikin anas بn malik baan weydiiyey can qasri salaati salaada gaabinteeda la gaabinayo kollay malaa waxaana xadiidka daahirkiisii ama su-aashiisu inay ahayd bal salaada markaad safar rutay baa la gaabinayaaye laakiin safarkaagu markuu intee gaadhisiisan yahay ama masaafadee baa lagu gaabin karaa salaada maha macnuu sida taa aan kusoo fasirnay ilaa badulxulayfa waxaan idhi qaayihii safarkiisa mayayna waa socday waa halkii uu ku gaabiyey mee safarku masaafada uu marka dee lagu gaabin karo safar marka uu la yahay waa intee taas buu weydiiyey faqaala wuxuu yihi kana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu baxo masirata halaaثati amyaalin saddex mayl masiiradoodiyo in la socdo loo socdo aw halaaثati farasika waa shak ama saddex farsak way kala badan yihin oo maylki waa dee farsaku waa saddex mayl markaa sagaal mayl bay tan dambe tegeysaa shucbatu shaako shucbat bn xajaaj baana shakigu kaba yimi macnaa kamuu iman saxaabiga iyo taabiciga toona ee shucba imaka shakiyey ayuu sallaa ragcatayni laba ragcadood tukan jiray taas ba wey bal kolley masaaisha safarku way iska yar hawlo baday baan filaya salaadii safarkana dee kol hadii safar la yahay in la gaabinayo waa ta aan sooba ogaanay bal ay dee rukso mahay ay sunaba aan tahay oo rasuulka ilaahay waa gaabin jiray uun jamaca iyo kolley way kala duwan yihiin qasrigoyo jamac waa inoo dambeeya haddii ala idhaayo way kala duwan yihin xaaladooda say kala duwan marka dambe aan sheegi doonaa ama markay meeshiisa gaadno iyo axaadiistiisa gaadno aan sheegi doonaa haddii ala idhaayo ewaxa arinku ay tahay safarku markuu intee gaadhsiisan yaa la gaabinaya kolley khilaafka culimadu aad buu u badan yahay halkan mala aqwaashooduna way tacadudayba oo kolley way barhkood ay yidhaahaa laba maalin socod oo kale ama maalin iyo habeen dhan kuwa yidhaaha waa saddex maalmood adigu in la socdo oo kale kuwa iyagu dee intan kooban saddex mayl ama sagaalkan dee yidhaaha walow xadiidka shaki meeshii kuma jiro kuwa intaa in dee ka yar oo sida beriid oo kale oo isagu yidhaahaa dee afar farsak ilaa lix iyo toban mayl oo kale adigu aqwaashoodu kolley way badan tahay culimada marka la eego xataa bukhaari oo kale raximah llahu tacaala tarjamu udhigtaa fi kam yuqsaru ama tuksaru salaat intee salaada lagu gaabinaya waa su-aalo khilaafka jiray isagoo eegayu istifhaam kaba dhigay markaasaa muxuu yihi wasama nabiyu salى اllahu alayh wasalam masirata yowmin walaylatin safara rasuulkii ilaahay habeen iyo maalin in loo socdo ayuu safar ku magacaabay wuxuu sheegaya xadiidkii rasuulka ilahay yihi haweenaydu habeen iyo maalin inay safartaa uma banaano biduuni maxram kan buu sheegaya markaasuu haddana soo naqliyey ibnu cabaas iyo ibnu cumar waa matiga bukhaari un ibnu cabaas iyo ibnu cumar inay soomkana dayin jireen salaadana gaabin jireen fii arbacati burud afar burudna waa sideed iyo toban dee markaa ama lix iyo toban farsak ilaa dhowr iyo afartan mayl ama ilaa dee sagaashameeyo kilomitr ama siddeetan kilomitr wax kaba badan intaas bay salaada ku gaabin jireen waa markaa kolleyna waa nooc ikhtiyaarkiisii si wuxuu dooranayo habeen iyo maalin marka la socdaa masalan dee kolley shaaficiyad iyo maalikiyad iyo xanaas ay kuba tagaan oo in badani kuba tagaan oo ah in laba adigu habeen iyo maalin dhan ama laba maalmood ay kaba cabiraan ama dhowr iyo afartan kaa mayl ilaa siddeetan farsan adigu kilomitr wax ka badan marka safarkaa uu gaadhsiisan yahay ayaad salaadii gaabinaysaa macnu maaha markaad halkaa gaadho markaad gurigahaagii ka baxdaba guryihiiba qaryadaadaba waad gaabinaysaaye laakiin safarkaagu waa inuu safar dheer yahay oo haddaad de imika bikabusoo kale ubaxayso ama inaad dabarjoog tegayso ama labicadaad kasoo noqonayso waxay leeyihin dee safar ma aha imika walow safar uu yahay laakiin safarkii salaad lagu gaabinaye maa waa masaafo yar waana taa ay idhahaan kolley aqwaashuna way dheer tahay oo way badan tahay oo kale intooda badanna taasay ku tagaan xadiidkan bal markaa haddaan eegno oo xadiidkani waxaa u keenaya dee saddex mayl ama saddex farsakh inuu rasuulka ilaahay salaada ku gaabin jiray daahiriyad oo kale iyaguna wixii safar lagu magacaabaaba waa safar bal qowlkoodna malaa xoog waaba iska yeelan karaa dee culimo kalena ay kuma waafaqsan yihiin xadiidku xuji u noqonaya oo dee saddex mayl ruux haddaa uu meesha uu baxaya gaadhsayo qaryadiisii ama halkii uu deganaa kaba baxaya inuu salaadii gaabinayo kolley intooda badan culimada ele safarkaa dheer iyagu kaba dhiga waxay leeyihin maaha macnu imika halkan inuu saddexda mayl gaayihiisa ay tahay de markuu isagoo wakti salaadi ay dhowdahayba saas oo kale si hore markaa uu tukaday hadduu baxo saa duhur oo kale inta uu gaadhayey ee uu salaadii kale ay u gelaysaa masaafadaa isagoo socday noqonayay welibana ishtiraad taasna maaho e waa ta aan leenahay markuu guryihiisa ama guryihii degaanka weydaarto ayuunbaa u salaadii gaabinayaa bal waxaa leeyahay xadiid kolle daahirkiisu wuxuu xoogeynayaa qolooyinka culimada kaba mida ama daahiriya ha noqdeen ama ciddii kale kuma waafaqday ee lahaa kol haddii safar waxaan lagu magacaabayo safar la odhanayo aan eegno musama safar waxaan safar ma yeemise maaha oo dee imaka socodaad magaalada dare darfeeda tegaysa kolley wuu safray lama odhanayo ee luqatan wixii safar lagu idlaaqayay inagoon intaasoo farsak ama intaa mayl ama intaasoo kilomitr ku qaynin ama maalin socodkeed ku qaynin kol haddii safar lagu magacaabayo luqa ahaan ruksadii way imanaysaa oo salaadii waa lagu gaabinaya kolle xadiidka daahirkiisuna kolley taa weeye dee jawaabihii culimadaa kale ay kaga jawaabeenna waa ta aan soo sheegnay oo kolley jawaabaha qaarkood nama xoog badne bal taas weeye ama xagga kale rasuulka ilaahay socodadiisa wixii u badnaa dee waa ta aan soo ogaano kolley waa dee safarkaa dheeriye bal bukhaari oo kalena tudooranayana waa ta aan sheegay xadaثna zahir بn xarbi ومحamed بn bashari جamيعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير يزيد بن خبير حبيب بن عبيد جبير بن مفري شرحبيل بن الصمطي انتبا تابعين وي وافر تابعين وح kala wada warinayo weeyaan afartuba waa taabiciintii wuxuu yihi jubayr qaala kharajtu waan baxay maca shuraxbiil bni simdi shuraxbiil ibnu simdi ayaan raacay ilaa qaryatin meel qaryo ahoo calaa ra'si sabcata cashara aw hamaaniyata cashara miilan halkaa ay ka tegeen qaryadan ay u baxeen ay ku socdeen ilaa toddobiyo toban mayl ama sideed iyo toban mayl waxaa soddoniyo kilomitr kama badnayn ayay u jirtay meesha ay ka baxeen adigu waa halkii ay ku socdeen baa waxay ahayd ilaa toddobiyo toban mayl ama sideed iyo toban mayl marka la eego halkii ay ka tegayeen fasallaa ragcateyn markaa markaan eegno oo culimo badan agtooda eegno dee toddobiyo toban mayl ama sideed iyo toban mayl kolley waa wax maalinna lagu gaadi karo iyaga agtooda salaad in lagu gaabinayo ma safar gaaban bay kaba dhigayaan marka isagu muxuu sameeyey fasallaa ragcatayna laba ragcadood buu tukaday jadow salaadii buu gaabiyey faqultu lahu waxaan ku idhi arrinkan oo salaada maxaad u gaabinaysaa ujeedow dee safarkeenuba waa safar koobane faqaala wuxuu idhi ra'aytu waxaan arkay cumara cumar baan arkay sallaa tukaday bidilxulayfati meelkaa dulxulayfa la yidhaaho ragcatayni laba ragcadood isagoo ku tukaday faqultu lahu cumar baan weydiiyey arrinkaasoo faqaala wuxuu yidhi inamaa afcalu anigu waan samaynayaa kamaa ra'aytu san arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay yafcalu uu samaynayo rasuulka ilaah oo samaynayo sida aan u arkay oo halkanuu laba ragcadood ku tukaday adna waan kuba tukanaya bal kolle xadiidka hore ee waanas inoo soo naqliya xadiid marfuuc uu ahaa waana xadiid xujo noqon kara safar gaabana in salaadii kale duu safar lagu idlaaqayo lagu gaabin karo ee jawaabtay culimada kale kaga jawaaba ata aan soo sheegne lakiin xadiidkani walow masaafadu intii ay kaba badan tahay ee isagu horta intaa waa ku gaabiyey qolooyinka say u waafajiyeen madhab aljumhuur barhkood waxay leeyihin waa halkay markaa gaadhsiisnaayeen maha qaayihii safarkooda dariiqooda eede lakiin xadiidka daahirkiisu taa maahe lakiin calaa kulli xaalin arrinkan uu xujaystay ah cumar oo dulxulayfe ku tukanaya laba ragcadood inuu arkay waxay xujadu u taab noqonaysaa haddii dulxulayfe cumar safarkiisa uu ku ekaa haddii uu sidii rasuulka ilaahayba uu soo dhaafayo xaj ama cumro ama meel kale kusoo socday kolley xujo uma noqonayso in masaafadaa lagu gaabiyo tani xujo uma noqonayso sababtuna waxa wey ficilkan rasuulku yihi rasuulka ilaahayba san yeelay baan arkay markaa hore uu yeelay waa markaa anas inoo soo naqliyay siaan soo aragnay dilxulayfana rasuulka ilaahay kaayihii safarkiisa may ahayd ee halkii uu soo gaadhay markii uu madiine kasoo baxay salaadii ugu horreysay u gashay ahayd waan u dhaafayay oo bal markaa waxaan leenahay haddii imika cumar safarkiisa kaayihiisu dulxulayfe uu ahaa dee xadiidku wuxuu waafaqayaa soo kuwa kaloo safar kol haddii la yahay iyo aanu safarku haba gaabnaadee waa la gaabin karaa baan leenahay laakiin waa taabici qowlkii arrinkan uu xujaystayna kollay dee tan cumar iyo tan aw rasuulka ilaahi waxa lagu xambaari karaaba inay kaayihii safarka aanay ahaynoo bal adigu daliilku halkan ma taam noqonayo ee waxaa xoog leh daliilka xadiidkaa hore anas taas ba ayaa adigu xoog laan leenahay oo ah inuu rasuulka ilaahay masaafadaa kuba gaabiyey walina axaadiis baa inoo socota وxadثnي محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شhuعبة بhda الاسناad وqاl عan بن السمd وlam يsمي شhرحبيl lakin de riwaayada hore inoogu magacaabante isaga dariiqan محamed بن المثنى ayaanu iبن السمdi un lagu gaabsaday oo شhرaحبيl la magacaabin وqاl waxaan ihi inahu arضa dhul buu tegey yuqaalu laha dumin dumin la yidhaaho min ximso oo ximso kamida ximsona waa magaalada imika waatan akhbaartan kuwa maqle suuriya ay kuba taalay kolleyna walow ismi hulaaثiya uu yahay oo xarafkii dhexena uu reeban yahayo taasi ay keenaysay in la xarakeeyo kasro ama ismi munsarifa lagaba dhigo min ximsin la yidhaaho ismigani maha ismi carbeed waa ismi cajami ahoo waxaa la arkaa dee waktigii ay xataa rumaanku kaba telinayeen waa magaca loo yaqaanay markaasaa waxay noqonaysaa un de waa calami cujmadii baa meeshii taala iyo taaniiskio taas baa dee ta keenaysay in aan imika aan fatxa un xarakeyna ama iyadoo dee ismigu ismi majruura yahay haddaba wuxuu leeyahy duumiinkani adigu ximso ayay tabac u ahayd laakiin masaafadaasay u jirtay calaa ra'si ثamaaniyata cashara miilan xadثna yaحya بn yaحya التamiimiyu qaal akbarana hushaym can yaحya بn abi isxaaqa can anas bni maliki qaala karajna maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baanu baxnay anagoo maciisa ah ayaanu baxnay min almadinati madina ilaa makata makaanu u baxnay faصalىa ragcatayni ragcatayni rasuulka ilaah intii uu dariiqa kusii jiray oo dhan laba ragcadood unbuu tukanaya salaadaha afarta ah xataa rajaca ilaa uu soo noqday oo intii uu maka joogay intii uu xaj bay ahaydba ilaa uu madiine kusoo noqonayay labadaa ragcadood unbuu tukanaya marna afar ragcadood salaadaha afartaamuu tukan qultu waxaan idhi waxaa odhanaya yaxya bn abi isxaaq baa ku odhanaya kam aqaama bimakata rasuulka ilaahay maka intee buu joogay oo uu ku nagaa qaala wuxuu ihi cashran toban habeen ayuu maka joogay waa maka iyo hareeraheeda waayo maalintay afar dulxija ahayd oo axada ayuu rasuulka ilaahay soo galay maka habeenkii meel ku dhow buu seexday oo subaxdii buu soo galay marka maalinta afraad iyo oo uu soo galay iyo tii shanaad iyo tii lixaad iyo toddobaad intaa wuxuu joogay maka ayuu joogay waan u gaabinaya salaadii maalintii sideedaadna rasuulka ilaahay uu ka baxay kolley duhurkii minuu ku tukaday mino habeenkaa markuu weyday haddana carafuu tegay haddana waa kan kasoo noqday minuu kusoo noqday oo markaa maalintii ciideed iyo saddexdii cishe ka dambeysay buu joogay waliba maalinta saddexaad xataa duhurkii kumuu tukaday markuu jamradii soo tuurtay ayuu kasoo dhaadhacuu maka haddana meel agteedii ahayd ama badxa umaka iyo muxasab buu soo degay habeenkaasna ayuu ka baxay oo waa habeenkii afariyo tobnaad oo maalintii afraad ma soo galay habeenkii afariyo tobnaadna saqdii dhexe ma ka baxay tobankaas buu joogay rasuulka ilaahay waa maka iyo xajkiisii hareeraheedii weeye intaasna rasuulka ilaahay salaada uu gaabinayay oo markaa waxay tahay walow dee intii uu maka ficlan joogay saddexdaa habeenee hore ay ahayd oo habeenkii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii sideedaadba uu seexday walow salaaduhu dee markaa kaa sideedaad subaxdii uu kaba baxay intaa uu seexday rasuulka ilaahay salaadii waa taam ma taam yeelin waa gaabinaya dee ruuxuna markuu safar yahay safarkiina waa socdaa waana baxayaaba kollay salaadii uu gaabinaya lakiin halkana xadiidka waxay uxujaysaan jamaahiir alculamaa iyagoo ruksad ka dhigay dee imika rukso inuu yahay safar in salaadii ay tahay asalkuna itimaamka yahay rasuulka ilaahay intii dee uu joogay intaas afartaa habeen bay ahayd marka afartaa habeen wixii kaba badan ee ka ziyaadsan hadduu ruuxu ku talagalay inuu beledkii joogo intaa wax ka badan inuu joogo salaadii uu taam yeelaya lakiin afar habeen iyo wax ka yar sida saddexdii habeen iyo xataa ha goosto intaa kuba talagala ee iqaamo maaha waa ruux safarun bay xisaabsan yihiin oo salaadii uu gaabinaya kale iyaga xanaabilada oo kale iyagu dee shaaficiyadu afar markaas maalmood bay kaba dhigaan oo maalintii lasoo galayo maalintii la baxayay aanu ku jirin hadduu gaadhayo waa taam yeelaya wixii ka ziyaadsan haddii kalena uu gaabinayo lakiin xanaabiladu koob iyo labaatan salaadood bay ka dhigaan iyagoo salaadihii rasuulka ilaahay ee waxa wey uu intaa tukaday malaa tiradeedii kasoo qaaday bal markaa adigu waxa weeyaan intani hadduu ay tahay meesha intuu soo gala uu leeyahay maantaba haddii xajadaadu kuu dhamaato bax ama berri hadday kuu dhamaato bax kollay taas xukunkeeda uu ka duwan yahayo taa uu gaabinayaa salaadii waa markuu muddo ku talagalo uu joogayo ayay iyagu halkan jamaahiir alculamaa taa yidhaahaan waxa weeyaan xagga safarka iyo hadday tahay bal wax intaa ka badanna way inoo dambaysaaye lakiin xadiidka macnihiisa imaka kan taas ah وxdثna qتaybة qال xdثna abو cawاnة x وxdثna abو qurayn qال xdثna بن culayaةa جamيعا عن yaحyى بن abي اسحاq عan aنس عan النaبي صلى الله عليه وsلم بmثl xadيث hushaym وxdثna عubayd اللhi بن mعاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعbة qال xdثnii yaحyى بن abي اسحاq waa xadيثkii una da wax kale inooma hadhino waa duruqda xadيثka hore qال سمعت aنس بن مالك yqul خرجna min المdينة إلى الحج intanu madiinaanu ka baxnay rasuulka ilaahay baan la soconayay xajna waanu u jeednay uma dakara milahu de waa rasuulka ilaahay sii socdiyo soo socdiyo intuu maka joogayba inuu salaada gaabinayay wixii uu maka iyo hareeraheeda waa intii uu xajka gudanayo joogayna tobankaa habeen bay ahaydba وxdثna بن نmayri qال xdثna abي xa وxadثna abو qurayn qal xadثna abو usamةa جamيعا عan الthawriyi marka waa cabdاللahi بن نmayr iyo xamaad ibn usama abu usama labadoodaas baa waxay ka wada warinayaan sufyaan الthawri oo imika sanadkan aan markii hore inoogu sugnayn xadiidku waa kii hore une can yaxya ibn abi isxaaq markaa dhammaanna waxay ruwaadan imika duruqda isugu wada timi yaxya ibn abi isxaaq intaba uu ku wada jira dee saddexan dariiq ama afartan dariiqan arkayno yaxya waa anas kaba warinaya lakiin inta hore isbedbedelaysa un muslim iyo sheekhadiisa iyo kuwa u sheekyo ahay ama sheekhadiisa cidda usii sheekaya kuwaas ba isbedbedelayaan عن يحيى بن أبي اسحاq عن أنس عن النaبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذkr الحج lakin de xج bay ahayd mawaya bal ladu kolley umuuro way noo socon doonaan khilaafka meelahan iyo inta la gaabinayo de taas oo kale iyo muddade lagu gaabinayana waa khilaaf mntashiro malaa labaatan qowlba waa ka badan tahay aqwaasha culimada oo kale qowlkaaan soo qaaday in badan ahlucilmiga kamida ama madhabo ay uga badan yihin qowlkoodba weeye marka uu muddo go-an taas oo kale uu ku talagalay leeyihiin ee muddada hadday dhaafsan tahay iyada waxa weeyaan afar iyo cishoa wixii on labadaa cisho lagu darinaya wixii ka badan hadduu nagaadigiisa uu goostay uu yahay salaadii ha iskaba taab yeelo wixii ka yarna ha gaabiyo laakiin haddii arrinta uu mutaradid yuli berita bax ama markay xajadaada kuu dhamaato bax taasi iyada xukun kale yeelanaysaa iyadoo u gaabinaya iyadu xad ma yeelanaysa mise ma yeelanayso bal waxyaalo kale inoo dambeeya haddii ala idhan arki doono wallah subxana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا